Bismillahir Rahmanir Rahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Hamiin fayda dhugun sidayaala ka dhowaada qodobada warkan ee idaacadda warsan amiinamaadan siin hayta magaalada baydhabo way baaka qulqulahaya dadhabarakaeedii abaarto ku jarta koonfur galbeed qaramada midooban weybaya ku deeriday xaalada barakacyaalka soomaaliyeed maamulka gobolka hiiraanye eedeegan jeeday guddiga gurmadka abaaro qaran faahfaahinan weybaha ku baahaayee qaraxla la fiirsaday guddiga gurmadka abaaro qaran agaasimagii isbitaalka intersos ee magaalada jowhar oo la siidhiya akhbaaraadka banaanka dhugun sidayaal weyba ku mid aha ciidamada maraykanka iyo weybaya sheegana antiyonimbana dhinagii iyo waquuriyada waqooye iyo weliba baarlamaanka u k oo la filahaya antion odayang qorshaga teresmena
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo arbaayo khamiisnaha gal hayta taaragdan iyo ka eedanta tumi isagaalka bilo afaraad abriil sanadka lamada kuntumi todobada haanasoy bahayana qodobadii warkanga koobnaa haddana ka dhowaada dhugun sidayaal yoogiyo bisanga magaalada baydhabo xarun kumeel gaaran ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya weyba maalin welbaa ka qulqulaya dadhabarakaydii abaarta ku jirta soomaaliya gaar ahaan goboladan koonfur galbeed warbixin arrintaas ku saabsan weyba ninhaya bishaar mayo mukhtaar
boqol iyo labaatan saacadood ayay ay joogaan magaalada baydhabo waxay ka soo carareen guryahooda kadib markii ay saamaysay abaarta daran ee ka jirta dalkeena ma haystaan goob ay kaga horsadaan roobabka iyo adceedda iskabadaha guri xitaa ma haystaan cunto iyo biyo
gaarin iisheeni walmahaay saasa halkay roogo galola are baadiya ku koyni baahihana gadhi heerahanoo dhammaad intaa koyni intii koynin hadda kornan walwalaal walna sehnin shoodena siima walkal horma'aan nama gaahani hayt igaaje intanihanuni hayt buushin roobka hadda sasaanadana wal isheeraan manahan guriju hoynahaay ire musurmo kor baaho oo baaho kor fulonahay ha gigalninsheeni badkaleena ma aragna ha hadda geeka waa kan bari aagteedan siisadin iga kusale haaka walaalana siima walka orordaanoona mahayn may baag darsadaane sidinini noolay faday oo horto talagalkana hunguru iyo roob walin ku isheeraan iyo bi ii baad sininku nininku talagal faday lare hinsham soo hesan isaaq yaa lare meel oo may ku koyna ihin faraala la araa oo dooyaada ay ku koyni baahiyahana raadante walaagaan loo ahaayan loodiinoo dhammaad markuun baahane hootihana isku guurna intii koyneen marwal mahalna baabkan oo kaas eh baahana wal sugowlay ka jaran hadduu korwal mahalna holaagaan loo ahaayan loodiihanoo dhammaad baabkan oo kaas eh
gaajadu waa cadowga nafta waa wiil toddoba sana jira wuxuu la oynayaa gaajo awgeeda wax ma uusan cunin halay ilaa saacaddii aan booqday goobtaasi waxaa jira dad sheegtay in mas-uul ay ka yihiin dadkan haddana ay guryahooda iyo carruurtooda ay la jiifaan aysan ka warhaynin maatadan dayacsan mas-uulow miyaadan ogeyno in aakhiradu la yskula xisaabtami doono xilkaadiiso
dhinaga kalena warbixinka ku bahya qaramada midoobay ee laga sheegay intii barakacyaalka soomaaliyeed ee hakuruuraha ay abaarto ku jarta deegaanadiiyo ka suganyeen iyo la kulmayeen dhibaatooyin badan oo ya ku midata xadgudubyo galma qaramada midoobaya sheegta intii dhacdooyinka hanuunka badan iyo sababtii abaaro ku jira soomaali islamarkaadna howloogay gargaarka ee dadkaas lanka taragale intay lanfulina sidii lanka taragale us-o kala hadalay saxufiyiinta magaalada new york xiriiryaga arrimo bani aadamnimada xafiiska qaramada midoobey ooja jaweyba usu sheegay intii xaalada iyo ka sugayin dadka iyo abaarto saamaytay ee rooga soomaaliya ee dadtooqatare oo unbahan antililideer gargaar deg dege inka badan lidhibe lama milyan oo qofyo waybaanba hanyin raashin i biyo waybaniyo halisanka jarana daacun i jadeeca siduuse eri xiriiriga arrimo bini-aadamnimada ee qaramada midooba saasoo kale bowsan ka baaqay dalalka calamkan tiyo fadhiga ayo ku kahan oyoo sameeyan gurmado badan oo la kacaawiyo dadka soomaaliyeed ee saamaytay abaarta anka dambeyntii way bowse tilmaameyntii dhaqaalogiyo dal badan oyoo kacaawi lahaayeen dadka soomaaliyeed badan shantii weli handeerna abaarta ku jarta soomaaliya kusii dara hayta maalinba maalintae kusiin dambeyd way baanaa qaybo shalduban ee bulshada soomaaliyeed iyo wadaana gurmadyo shalduban oo la kacaawiyahay dadka dhibaataysan ee saameyti abaarta waybana saasoo kale qayladhaanha kuwiirahaytee dadka saameyti abaarta ku jarta soomaaliya dhinaga kalena maamulka gobolka hiiraanya waybayo eedeymaan jeediyana guddiga abaaro qaran bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweynahan inku dare gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa waxa uu sheegay in guddiga gurmadka qaran ee abaaraha islamarkaana aysan jirin wax gurmad ah oo ay soo gaarsiiyeen dadka soo abarakacay ee ku sugan magaalada beledweyne gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi guddiga heer qaran oo la sheegaya maaha guddi u adeega mujtamaca u adeega maaha hadduu yahay shan iyo toban maalmood ka hor ayaa wadaadka la yidhaha sheekh guxan baaruud t v-ga ka daawaday asagoo dhahaya state hebel boqol iyo konton state hebel boqol iyo konton state hebel boqol iyo konton state hebel la tirirahaana ka midnahay ilaa haddana ma hayno hal dollar sidoo kale gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne ay soo gaareen dad soo barakacay kuwa oo ka yimid meelo kala duwan waxaana uu sheegay in dhankooda ay ku dadaali doonaan sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadka soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne waxaa kusoo barakacay dad aada u fara badan oo ama xoolihii ka dhammaadeen ama daruufaysan oo ka yimid gobollo kale hiiraan gudaheeda dad ka soo barakacay iyo dad ka yimid deegaamo kale ama gobollo kale intaba waa kusoo barakaceen sababtu tahay hay-adaha samafalka lacagay bixiyaan haddana ma gaaraan dadka danyartaa ma aha markii ugu horeysay oo mas-uul ka tirsan maamulka gobolka hiiraan uu eedeyn u jeediyo guddiga gurmadka abaaraha qaran bashiir cabdullahi cusmaan radi warson beledweyne isla wararka guddiga abaaro iyo ka gudi jarnay dhugunsudyaal faahfaahino dheeraada iyo waybaa ku baahayee qarax lalafiirsadii guddiga gurmadka abaaro qarana faysal cabdulaahi maxamuud iyo faahfaahinta warkaning haya qarax miino ayaa duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan nawaaxiga deegaanka garas baaley waxaa lagula eegtay gaadiid ay la socdeen guddiga gurmudka abaaraha qaran saraakiil ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil samafalayaal ah oo ka tirsan imaaraadka carabta qaraxan oo waddada dhinaceeda ku aasnaa ayaa sida la sheegay waxa uu qabsaday mid ka mid ah gaadiidkii ay saarnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan guddiga gurmudka abaaraha qaran iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir balse wax khasaaro dhimasho dhaawac midna kama dhalan waxaana halkaasi ku burburay gaarigii ay la socdeen mas-uuliyiintaasi sida ay inoo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan guddiga gurmudka abaaraha qaran ee dalka sheekh nuur baaruud gurxan oo ah guddoomiyaha guddiga abaaraha qaran ee dalka ayaa idaacadda waxa uu faahfaahin ka siiyey qaraxaasi maanta lala eegtay xubno ka tirsan guddigooda saraakiil ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil ka tirsan imaaraadka carabta kuwaasi oo qorshaha ay u tageen duleedka magaalada muqdisho ah inay soo kormeeraan goobaha ay ku sugan yihiin dadka abaaraha ay saameeyeen ee soo gaaray duleedka muqdisho si beri halkaasi gurmad ay u gaarsiiyaan
guddiganaga iyo gobolka banaadir dad ka mid ah iyo wafti imaaraati ahoo iyaguna raba inay wax soo sahamiyaan intaasaa wada socday marka gobolka banaadir agaasimayaal ka mida iyo guddiga qaranka xubno ka mida gaarigii ay saarnaayeen ayay meeno ku qarxiyeen dee wadada agteeda dhigeen danmalayn iyo garsbaale iyo mea ma aqaan marka dad ku dhintay iyo ku dhaawacmay midna ma jiro laakiin gaarigu wuu burburay waa la saarnaa waa la saarnaa gaariga unbaa waxa noqday oo gaariga aad buu burbura waa lasoo jiidayaa laakiin dadkii saarnaa waxba ma noqon socday xaggan garisbaalley iyo barakacayaashaa loo socday maya dib baa loo soo noqday imaaraadkii iyo wixii oo dhan maya waxba lama noqon ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa halkaasi waxa ay ka sameeyeen howlgal mana la sheegin cid ay ku soo qabteen sidoo kale ciidanka maanta waxa ay howlgal miina baaris ah ka sameeyeen inta u dhaxaysa deegaanka ceelasha biyaha iyo magaalada afgooye kadib markii halkaasi lagu sheegay in waxyaabaha qarxa lagu aasay waxaana ciidanka la arkayay iyagoo howlgal miina baaris ah waddada ka wada sida ay noo xaqiijiyeen dadkii soo maray waddada agaasimigii isbitaalka jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayay gacanta ka hayeen hay-adda ayay gacanta ka hayd hay-adda intersos iyo geeka la siidhii kureed markii shalay garinkii dambe xabsiga dhegan ciidamada jowhara siidhiyow kanya ku dambeydii kureed dadaaliyo galeen dadka shalduban iyo cadaadis ankukooyi bulshada reer jowhar oo banaanbaxyo geeka hankuku horjeedaan xaragaasi oo ka sameeyeen jowhara ila kala dhow mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle iyo sheegahan antiyo dareeraan wadahadallo laka dhammaystirahaya xiisada ku dhalatay arrintan isbitaalka jowhara wasiirka arrimo guduya la sheegay intius amarka b inti isbitaalka lakaguura si agnaga timiilas xafiisyada maamulka hirshabelle maadaama meela isbitaalkaasi kataalowsayi xarun dowladeeda balse markii dambeya la sheegay inti wasiirka ku nagday go-aankaas islamarkaana dalbada inti qayb kumid ee isbitaalka lakubaha taasoo ka dhakanta adeega maamulka isbitaalka ayuu sheegan inti laka daawayow dadka haridida cudurka shuban biyoodka dadka reer jowhar yetan i xalay hadal heen badan ku hayeen xaragga agaasimiga jowhar ayaa markii hakubahi wasiirka arrimo gudaha oo hayteenti isbitaalka la guuriyey miiles oo laka sameeya xarumo wasaarado hirshabeelle way baniya haytay arrin la yaab leh oo anti isbitaal anshaqayo bulshada laka amar anti la guuriyey si xafiisyo lanka dhakada meelasa isbitaalka iyo gacanta ka hayt hay-adda intersos ee toddobaatankii sano ee lahadhaafi ka howlgalaayeen magaalada ka howlgalaayeen magaalada muqdisho waybana bulshada kanool jowhar iyo deegaanada gobolka shabeellada dhexe bayo iyo meelaska haysideena adeegyo shalduban oo caafimaad meel warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markabka qaado diyaarado dagaalka itan kan ciidanka ee maraykanka ayaa la sheegay intii ombaheen dhinag iyo kuuriyada waqooyi way bahabaahayeen warar kale oo sheegaan inti maraakiibogaas ee dagaal iyo ombaheen dhinaga kale oo ka duwan meelii uusi sheegay donald trump ciidamada badda ee maraykanka way bayosijeedkii bilan sheegana antiyo injihaysideen dhinag iyo gacanta kuuriya si kuuriyada waqooyi cadaadis ansaarta isbuucigii bahi madabiine donald trump wayba uusi sheegay inti ciidan shorlanka sow armada uusan dari kuuriyada waqooyi laakiin waybaa laka waramahaya inti maraakiibta dagaalka ee maraykanka iyo unbahan dhinaga sunda ee badweynta hindiya markabkan hadda wayba sheegahayaanti marka hore iyo tababar lan sameeyi doonaa ciidamada astureeliya milatariga hadda wayba ayaan sii dareeranaa dhinaga galbeedka badda baasifigaga sida laaka amari waybana sidaas sheegay sarkaal hogaamiyaha iyo ciidankaas macad intiye arrintan ee towlaka ama khiyaana iyo wadda maraykanka wayba arrintan la sheegahaya intiya nagada korta intii ujeedada iyo eta intii laga obsigeli hogaamiga kuuriyada waqooyi kim jong onga saasoo kale balaka tilmaamo kore isfahanlaan dhex martay ciidamada maraykanka iyo madawiinesho sida uuse sheegay wariye b b c ee ka sugan meelasa kuuriyada waqooyi iyo maraykanka ayaa dood kulul dhex mara doonta dhowaan saasoo kale dhaqdhaqaaqa ciidamada maraykanka iyo koran qaaday shakaga ee inti maraykanka uu safadaha inti uuse dagaal bilaawa aan ka dambeyntiina dhuguunsidayaal wayba la filahaya antii ra-iyo aruurinta hordhacge iyo horseed iyo in horseeda inti la helo sirdameelood lama aqbaliyada guud ee lambaahanye inti la qobdo inti laka qobada doorashada hogaamiga xisbiga shaqaalo iyo hadhawaayi ka dhawaaqo ka ra-iisul wasaaraga ee doorashada deg dege maalintii talaadada iyo ka dhawaaqdee mrs teresman iyo sheegtay intiya fadahayta xaqiijowka intiya taageeraan dadka britain wadahadalada britain ee inkubahayta midooda yuruba doorashada guud ee higta iyo la filahay intiya dhiida sanadka lamada kun iyo labaatanka balse muddada hersan ee heerka baarlamaanka iyo ogolaadaha inti doorashada waqtishee laha ku hormariyey haddiise dameelood lama meel baarlamaanka iyo taageeran lama tallaabadaas muushin arrintan ku saabsan iyo wayba la filahaya inti la horjeeya manka baarlamaanka warkii isin kula dareertan dhugunsidayaal hamiinamahadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana surunkan inkaga dhugun sidayaal warkaan oshur ismaaciil axmed asinla dareer siyaasi maxamed cali aadan mursal cali rastana dhugun sidayaal farsameeya inti warkanka lamid reedanku kulmaana sidaasiyo nabadgelyo